weli waxaa sii socdaa ka hadalka iyo cambaareynta qaraxyadii ka dhacay muqdisho iyo beledweyne saddex iyo labaatankii bishan oo ay ku dhinteen dad konton qof kor u dhaafaya boqol ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaa ugu dambeeyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si kululu cambaareeyey weeraradaasi argixiso oo mas-uuliyadoodu ay sheegatay kooxda al-shabaab weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli soomaaliya doorasho ay ka jirto oo su-aalo badanna laisweydiinayo awoodda sii kordhaysa ee al-shabaab ay u leeyihiin fulinta weerarada wariyaheenna v o a ee muqdisho seinab abuukar ayaana warbixintan ka soo dirtay
weeraradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne kuwaas oo ay mas-uuliyadooda sheegatay ururka al-shabaab laguna dilay shan iyo konton ruux ayna ku dhaawacmeen tiro boqol qof ka badan ayaa walaac iyo niyad jab ku abuurtay qaybaha bulshada iyadoo si weyn loo hadalhayo dhacdooyinkii dhacay arbacadii saacada isxiga mas-uuliyiinta dowladda madaxweynayaashii hore siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si kulul u cambaareeyey weeraradii ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xerada afisyooni ee u dhow garoonka muqdisho iyo qaraxyadii beledweyne labada dhacdo ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka hase yeeshee aysan marnaba ka horjoogsan doonin xaqiijinta in dalka ay ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin dad badan oo uu ka mid yahay siyaasiga cabdi barre jibriil horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka soomaaliya ayaa rumaysan in wixii dhacay ay calaamad u tahay heerka uu gaarsiisan yahay amniga dalka oo aan la dhayirsan karin waxaan marka hore halkan tacis ugu dirayaa dadkii soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo dad shacaba isugu jiray oo ku gooriyooda magaalada beledweyne iyo weerarkii kale oo ka dhacay xarunta afisyooni ee muqdisho runtii su-aashaas ah maxay calaamad muujinaysaa waxay muujinaysaa dalka meesha uu marhayay shan sano iyo waxa dalka maanta ku dhacay iyo madaxweynihii maanta yimaada meel uu ka qabto amniga ayna jirin maxaa yeelay mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale oo dalkan amniga ka dhacay hay-adaha amniga oo u xil saarnaa baa iskaleh ciidanku waa kala qaybsan yahay ciidanna waa ciidan difaac ciidanna waa ciidan amni calaamadda ugu weyn waxay tahay dalku inuusan lahayn wax hay-ada amniga haba yaraatay inuusan lahayn hay-adihii amniga oo la rabay inay waxaan ka qabtaan meesha waa ka bixeen khaasatan hay-addii sirdoonka oo ugu muhiimsanayd oo dalkan wax ka qaban lahayd oo sirtooda ogaan lahayd iyana meeshii waa laga saaray sistamkeeda dhan baa laga saaray marka calaamadda waxay muujinaysaa dalku boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inuusan ahayn dowlad rasmiga oo laysku hadlayn karo ama hoggaan qaran soomaaliyeed laysku hadlayn karo midna ayna jirin mar haddaan la xisaabtan jirin oo hay-adihii dowladda cid la xisaabtamaysaa jirin oo aan meeshii hay-adihii sirdoonku ka baxay ay dhammaantood meesha ka baxeen taasaa waxay keentay dalku inuu amnigiisi fowdo isu bedelo calaamadaasay marka muujinaysa calaamaddu waxaa weeye dalkan inuusan lahayn wax sirdoona iyo wax hay-ada amniga inuusan lahayn meel kale yaan laga raadinin taasna mas-uuliyaddeeda dadka madaxda ah oo mas-uulka ka ahbaa mas-uuliyaddeeda iskale tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalku uu ku jiro xaalad doorasho ah haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarka al-shabaab ay ku qaaday muqdisho iyo beledweyne waa kan jenaraal cabdinaasir maxamuud indhaqarsho oo aqoon u leh arrimaha amniga iyo siyaasadda oo sharaxaya saynab su-aashaas waxaan u malaynayaa arrintaas waxaa sabab u ah isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dalka xagga doorashada siyaasadda iyo amniga arrintaas ayaa waxay saamaysay ciidamadii amniga shaqada ku lahaa haddii aanay madaxdu isku ujeeddo ahayna ciidamadu isku ujeeddo ma noqon karaan amaro kala duwanaa ku soo dhacaya sababta keentay in maalin gudaheed laba dhib ka dhaco hiiraan iyo xamar waa isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dowladda xagga doorashada iyo xagga siyaasadda ciidankiina ayada ayaa saamaysay waxaan qabaa waxa keenay meelahaas labadaa in wax ka dhacaan geed geed baa yiraaliya masaaray haddaan gobolkay kugu jirin ima goyseen marka dad ayaa u fududeeyey aan muxuu ahayto arrintaas saan anigu aaminsanahay iskama geli karaan dadku meeshaas marka waxaan leeyahay sababta keentay waa isku xidhan la-aanta madaxda ciidamadina saamaynaysa amarada kala duwan ee soo baxaya ciidamada marka si gaara waxaan u leeyahay amniga dadk dalka iyo dadka adinkaa mas-uulka ah ilaahay ka suga ka shaqeeya siyaasadiyaana idin gelin wanaagga ka shaqeeya horumarkana ka shaqeeya siyaasaddu way timaadaa wayna tagtaa laakiin adinku waa aada joogaysiin waxaan leeyahay marka shaqada aada leedihiin laba jibbaara adinkoo ku mahadsan adinka ciidamada iyo madaxdoodaba aad aad u mahadsantihin golaha ammaanka qaramada midoobay iyo midooda yurub oo sidoo kale si wada jir u cambaareeyay weeraradii dhacay ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii arbacadii ka dhacay magaalada beledweyne kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto allaha u naxariistay xildhibaanad aamine maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda si kastooy ahaato weeraradan dhacaya ayaa ku soo aadaya xilli hay-adaha amniga ay bixiyeen digniin dhanka amniga la xidhiirta walow dhinaca kale ay tani su-aal gelinayso wadashaqaynta hay-adaha amniga dalka iyo habacsanaanta jirta saynab abuukar v o a muqdisho